Hay'adda Tadamu Social Society iyo Xarunta Gargaarka Arrimaha Bini'aadantinimada ee Boqor Salmaan ayaa u kala saxiixday heshiis muhiim ah oo ku saabsan dhismaha kaabayaal nololeed oo cusub oo laga hirgelinayo deegaanka Lugloobo ku yaalla waqooyiga magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Heshiiskan ayaa dhigaya in la fuliyo mashaariic dhisme oo baaxad ah oo ka kooban laba boqol oo guri oo deegaan ah, xarun caafimaad oo casri ah, masaajid weyn oo bulshada ku cibaadaystaan, adeegyada bulshada, biyo-gelin, waddooyin iyo dhismayaal taageeraya nolosha bulshada deegaankaasi. Mas'uuliyiinta labada hay'ad ayaa muujiyay sida ay ugu faraxsan yihiin iskaashigan.
waxaa inoo suurto gashay inaan wada saxiixanno annagoo ah hay-adda tadamu social society iyo xarunta boqor salmaan ee gargaarka iyo arrimaha bini'aadantinimada heshiis lagu fulinayo mashruuc laga hirgelinayo degmada kismaayo ee waxaa weeye dowlad goboleedka jubbaland iyo dowladda soomaaliya kaasoo insha allahu tacala lagu hirgelin doono dhismaha laba boqol oo guri oo wata adeegyada asaasiga ah sida isbitaal iskuul iyo masjid sidoo kale wuxuu mashruucu wataa hanaan casri ah oo loo dhisi doono guryahaas oo waddooyinkii leh iyo adeegyada kale oo asaasiga u ah mashruucan wuxuu ka mid yahay mashaariicda aan la fulinayno xarunta gargaarka ee malik salmaan taasoo wada shaqayn muddo dheer aan soo wada lahayn projectiyo badanna aan soomaaliya guud ahaan ka fulinay mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc runtii lagu beegsan doono ama looga faa'iideyn doono qoysaska iyagu ku saamoobay dadadkii ka dhacay jubbaland gaar ahaan gobolka jubbada hoose waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala annagoo la shaqayn doono hay-adaha kala duwan ee heer federaal iyo heer stateba in aynu insha allahu tacaala mashruucaasi la xaqiijin doono islamarkaasna noqon doono mashruuc aada muhiim u ah wuxuuna ka mid yahay mashaariicda waxa weeye recoveryga ama dib u dhiska iyo dib u soo nooleynta ama dib in loogu yaqleelo nolosha asaasiga ah ee dadkeenna iyo bulshadeena mujtamaceena u baahan yihiin waxaan u mahadcelinaynaa xarunta boqor salmaan iyo guud ahaan boqortooyada sacuudi carabiya oo runtii aan ka gaabin kaalinta muhiimka ah ee markay noqoto gargaarka iyo garistaaga bulshada soomaaliyeed waxaana sidoo kale ugu mahadcelinaynaa dhammaan cid walba ka qayb qaadatay mashruucaas hirgelintiisii iyo fududeyntiisii waxaana rajeynaya insha allahu tacaala inuu noqon doono mashruuc guuleysta oo bulshadana ay ka faa'iidaysto aad ba mahadsantii